runtii daaqaas waxaan isleeyahay waxaa keenay xaaladda rasmiga ah ama dhabta ah oo ay siyaasiyiintu og yihiin badankoodu waxaa weeye waktigiina inuu aad u sii dhammaanhayo xukuumadda kumeelgaarka iyo baarlamaankeeda iyo aqalkeeda sare khilaafkii iyo kala aragti duwanaanshihii doorashadana ay aada u baxsan tahay cabdi xaashina iyo waa nin odaya runtii dirwacdaa siyaasadeeda wadaneena ah oo dalkaa runtii taariikhdiisa la yaqaano marka inuu de guddoon ahaankooda iyo aqal ahaantooda iyo shaksi ahaantoodaba inay xaalad saas u cakirin ay waayeelna ka yihiin horta inay wax ka dhahaan waa laga suuhayo aqalka sarena si gooniya waxa mas-uuliyad uga saaran tahay inay dee xukuumadda iyo gobollada isku hayaan oo hoolahooda xisaabiyaan dadka hadda ishortaaganna waa waa ayaga waa xukuumadda iyo iyo maamul goboleedyada marka waa loo baahnaa in runta loo daadego anaguna daraasooyinka aan soo saaray ren wax kusaabsanayn runta loo daadego aad baa loo kala aragti duwan yahay waxaana lagu kala aragti duwanaanta waxaa keenaysa danaha abaa isdiidan oo labaatan labada kun iyo labaatanka doorashada dhacaysa baa qoloba rabtaa inay si u sallaxato ama wax ka hor degto ama wax ka hor tagto marka waa laisku wada jeedaa iyadoo laswada fiirinayo ba haddana la rabaa in laisqaado ama laissiro ama laismarsiiyo markasaasna ma shaqayn karto ceebaa unbaa soo degdegaaya marka inuu soo jeediyo war ha laisku yimaado saamileeda ha isku timaado muddo dheerna anagoo ku qaylinaynay iyadoo aan lasu isku imaanna dee doorasho ma dhici karto sababto doorashaduna iyo magaalooyinka iyo gobollada ka dhacdo meesheena dad baa ka taliya oo jooga ankaana sharciyad buu leeyahay xukuumadda masaladii iyo dhaqaalihi xaabun baa looga baahan yahay guddiyaalna waa jiraan xisbiyaduna hadde waa dadka cayaarta cayaari lahaa garoonka geli lahaa oo cayaarta doorashada geli lahaa dadka taas oo aan iswaafaqsanayn ceeb baa loo tegayaa saarada farkeeda ceeb baa loogu tegayaa marka daruuri bay ahayd in arrintan risaaladuhu ayaa hadal noocan oo kale cabdixaashi oo kale soo bandhigay oo wanaagsan oo ah dee hal soomaalidu hays hesho marka waa loo baahnaa waana la daafsan yahay haddaa waa la daafsan yahay waaya ilaa haatan waxaa ka jawaabay puntland hirshabeelle iyo jubbaland way soo dhoweeyeen iyagu eedo kalena way u jeediyeen dowladda federaalka sida aad u aragto saddexdaa maamul goboleed ee soo dhoweeyey dadkaas goboladaas jooga way u jeedaan in macnaha wayna rabaan wadanahooda ku jira oo haddii aan shir dhicin oo talada wax laga gelin oo baarlamaanku intuu yimaado go-aamo iska gaargaaro oo xaliibiyaal ay timaado ay talooyin soo jeediso ayagoo aan talada wax laga dhexgelin xaqiiqooyin baa lagu dul abuuraya marka waxay ku artidan yihiin in xaqiiqooyin lagu dul abuuro waxay leeyihiin annagaa talada waxaan laga siiyo labada kun iyo labaatanka dowladda mandatekeeda maahan mandatekeeda afarta sano hadda dhammaan rabta weeye shanta sano ku xigta afar sano ku xigta anagoo dhan baa talada kule marka waxaana laga siiyo talada oo ha laisku simo maadaama doorashadii la yaqaanay qof iyo qof aysan dhaqayn bay leeyihiin sababtaasay u leeyihiinoo waxay labaatan iyo shanta iyo ugu dhegdhegan yihiin waxaa weeye in baarlamaanku intuu shiro oo xaliimo tiraado sanad baan u baahanahay sideed bilood baan u baahanahay ama maaragtay kheyrar iyo qoondooyinkii guddiyaasha dalshada intii la sameeyo xaqiiqooyinkala lagu dal sameeyo marka nuxurku waxaa weeye xukuumadda macnaha madaxtooyadaba dheh waxay rabaan in baarlamaanku shiro go-aamo gaaro go-aamadaasna ay la falgalaan maamul goboleedyada oo iyagoo ku doodayo xildhibaanaha idimasala aqasraa idimasala dadkaas xamar joogo idimasala imaansada maamul goboleedyaduna waxay leeyihiin arrintan waa soo dhaaftay alantara waa soo dhaaftay iyo afarta sano hore waa afarta kale haddaad waxaas adigu isku biyobiiyeysataan hadhow annaga meesha dee talana ma yeelan doono waana la gargarayaa xisbiyaduna saasay kulay leeyihiin oo yaasna xamar ka hadlaayaan saasay leeyihin waxay leeyihiin arrinta dhulkaa lasoo dhigo dowladda iyo madaxtooyada warkooda waxaa weeye aqalaa jira hay-adaa jira ayagaa hala iimaansado ayagaa puntland iyo jubbaland iyo cid walba matala caadi ha layska dhigo marka qolo kastana sababta dowladdaas u jeedaysa waxaa weeye twentyga prepositioning laisku sameyna ama lasii lasii hordegayo meeshii office dantis ku jirtay marka sababahaasaan ka dambeeya marka qofka la qaadanayo
waxaad ka warantaa qoraalka ka soo baxay safaaradda maraykanka oo iyadana u ekaa inay ku xoojinaysay hadalka kasoo yeeray guddoomiyaha aqalka
waxaa dhici karta in hataa iyagu horeeyin waa dhici karta in isku barbardhacaan oo iswakti soo bixaanna waa dhici kartaa wararkaas shalay waa iska soo dhawaadhaahayeen safaaradda maraykanka iyo u n-ta iyo security council committee dheer bay ku celcelinayeen sidii bulshada rayidka ugu celcelinaysay saamiliyadu iyo dadka siyaasadda isla leh banoonida intay dhulka dhigaan hata shabaan muddo dheer baa lagu celcelinayay dowladdaana soo farqan baan nahay annagaa dalkan ka talina hana la daayo bay siyaasad u ahayd marka hoos waa loola hadlay oo la hadlisageen hoostiigay macnaha dee kufahansin waaye si oo sarbeelkageena waa un security councilka looga soo saaray waa ku fahmi waayeen marka hadda barka twitterka in la yidhaahdo fila soomaaliya waxaa looga sharcigu qaba inay goboleedo la kasato waa canaan iyo iyo guduudis waaye marka quus cabal inaga quustay oo dadkaan la fahansiinayo waxay aaminsan yihiin adduun baana hawshaa nala ogo nala wadana biyo looga dhibcinayo oo liin looga looga daadinayo camalna u eg tahay laakiin guud ahaan waxaa moodaa si in lagu kala aragti duwan yahay xukuumadda madaxtooyada oo iska dheh iyo maamul goboleedaha kuga hadlay iyo siyaasiyiin badan iyo hadda safaafadda sareykanka iyo u n ta soo soo jeedinayaan ha laisku yimaado ayaga laftigooduna to be fair to the constituency si loogu ayagooda loogu cadaalad sameeyo guddi bay saareen oo maamul goboleedyada la firshinayay wayna rabeen in la kulkulmeen laakiin maxamuudoobaha laga bigisaraado la fadhiisanayn haddahaan ama maxaa la yidhahdaa cagta ha jiiraan oo ha rabaan inay xildhibaanyaeda soo hormarto ee baarlamaanka hortimaado warkeeda ay keensato ha iska rabaan laakiin wada hadalka ma ay diidaneen way wadwadeen inta ayaana laakiin xag wareejin badan baa lagu tuhmay wakti saasana lama hayo meeshaana haddaan dadkan siyaasadda islala aysan siyaasadda cagta u dhigin ceeldhaanta iska sii badanaysa ajaanibtuna fursaday iska helayaan marka u dambaysana dawladduna tabartaadaa sii yaraanaysa iyo awoodda ay leedahay inta banaanka ka qaylinaysa ajaanibtana awoodoodaa sii badanaysa sababta mandatekoodii iyo afartooda sana meesha kasii baxaya markii wakti waa lix bilood shan bilood lasii gaarina waxaa bilaabanaysa inaan inaan inaan cilmi macnaha dee laga laga xishoon ama maaragtay sidii marka hore looga isha looga dambejiray ama looga dambe markaan u eegno si waaqici ah maxaa dhici karay kula tahay tallaabada xigta waa maxay tallaabada xigta waxaa weeye laba un baa dhici kara intaan maxaan dhaweyna khalin aan ku qoraya barka twitterka dad raba inay dib loo doorto oo madaxtooyada raggaas fadhiya ay ugu horeeyaan oo door doorasho keliya indhahooda arkaan iyo dad ay ka go-an tahay inaysan nimankaas sidii dadweerasha ay ku heli laayeen aysan shay salxadaan ku khasbin baa horta ishortaagan oo iskuna jeeda marka haddaan riyig imaan marka u dambaysa iyagoo ceeb in la ceebo waa imaanaysa oo laisku ceebaago oo sarakaataag iyo fooda iyo loo gudbo ilaa hadda hadal iyo canaan iyo qeeldhaan iyo waraqa hadda socda marka haddaan dadkaas aysan ogaan inay aqbalin inay meyska iskay fadhiistaan dhahaan warsee waxaan xalaala oo qofkan qofna aan dhihi hayn qofna isku samaysanahayn oo si u samayn karna haddaan la dhihin waxay ku tegeysaa sarataagtaag iyo ceeb iyo fooda labada aqal oo baarlamaanka mas-uuliyad weyn baa saaran oo sharciyada hadda inay ansixiyaan degdega waa laga rabaa oo kala duwan haddana markii hore maalindhaweed sidino iyo guddoomiye ku-xigeenka dharsada u sheegeena markay kala tagsanaayeenna shan shan xeer bay ansixiyaan markay wada wada shaqeeyaanna lix iyo toban xeer bay ansixiyaan marka labadaas aqalna waa inay wada shaqeeyaan maxamed marshal iyo cabdixaafid cabdullaahi sal gooniyaa ka saaran dalkan ayagaa hadda moodaa inaysan macnaha xoogaa un aqaladii sharciya dalaha ay fadhiyaan iyagoona ha wada shaqeeyaan siyaasiyiinta guudna miyir ha isku yeelaan oo qof kasta calabkiisa waxaan hin heli maayo ninkii loo qoray labaatan arrinka in la doorto unbaa soo bixi doona hungurisuqsuqaan iyo iyo iyo xalafsigaan ha layska daayo wixii laga hortegaayo miiska beesha ha la wanaajiyo sidii doorasho sax ku dhiceel ha laga wada tashado civil society-ga iyo aqoon-yahanka iyo siyaasiyiintii hore hataa iska maqmaqan iyo madaxweyneyaal hore iyo baa jiray ha la raadiyo hataa gud dad ay ku kalsoon yihiin oo soomaaliya ha raadin adduunka markii laisku murgo civil society-ga iyo siyaasiyiin iyo ganacsato iyo dad baa dhex gala dadka kaloo soomaalida ogaalida ahna oo kala duwanna inay daawayaasha iska daayaan oo ku baxaanna waa loo baahan yahay meeshaan haddaan la wada hadlin waa la ceeboobaya haddii la ceeboobana dadka hadda ugu maaragtay ugu macnaha ugu rajada fiican ugu ugu ugu dadaalka badan baa wax ka ciidoobhayaan marka shaydaanka la iska naaro taladana miiska hala soo